you will have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington waa aroor arbaca ah bisha agost tana waa toddoba-iyo toban sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii aroornimo saaka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida guddi ka kooban ganacsato iyo odayaal reer somalilan oo iskood isu xilqaamay oo sheegay in ay horumar ka sameeyeen isu soo dhoweynta maamulka iyo xisbiyada mucaaradka
mahadnaqa kale waxaa siinayaa xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay oo dadkii meeshaa ku geeriyooday qaadatay iyo kuwii dhaawacameyna sheegtay maxaan ku dhahay inay daweyso qaadatay kuwii dhintayna magtoodii qaadatay si fiicanna ka yeeshay annagana runtii si fiican nooga qaadatay hawshaas
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan roobab ka da'ay deegaano ku dhow boorame oo khasaare naf iyo maalba la geystay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo lagu dagaalamay ciidamada soomaaliya iyo maleeshiya al-shabaabna ay ku dagaalameen ayaad maqli doontaan soomaalida waqooyi bari kenya iyo siyaasadda cusub ee kenya qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida saraakiisha waddanka baakistan ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan oo watay mootooyin ay rasaas ku fureen ciidamo galbinaya koox ka tirsan shaqaalaha tallaalka dabeesha oo ku sugnaa waqooyi galbeed dalka baakistan halkaas oo ay ku dileen laba askari sakaar ka tirsan booliiska deegaanka ayaa sheegay inaysan jirin qof ka tirsan shaqaalaha xanuunka amaba waa cudurka dabeeshe ee halkaasi lagu weeraray waxyeelo soo gaartay ma jirto ayaa sidoo kaleeto mas-uuliyiintu ay sheegeen arrinkaasi cid kale oo wax ku noqota hase yeeshee wuxuu kusoo beegmaysaa maalintii labaad oo ololo ka dhana cudurka dabeesha uu ka socdo waddankaasi baakistan gobollo ka mida mid ka mida kormeerayaasha dagaalka ee mucaaradka iyo warbaahinta kurdiyiinta ayaa sheegay in turkiga uu weerar cirka ah ka fuliyo waqooyiga suuriya oo ah xadka ku dhow dalkaasi halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan koob iyo toban qof oo ay ku jiraan askar ka tirsan dowladda suuriya ciidamadeeda weerarkan ayaa ka dhacay meel dhanka galbeedka ka xigta magaalada kobani ee waqooyiga suuriya waxa uuna kusoo beegmayaa iyadoo oo waqooyiga suuriya ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dagaalyahanada kurdiyiinta ee maraykanku u taageero iyo sidoo kaleeto dabley hubaysan oo mucaarada oo turkigu ay taageero siiyaan halka wararkaasi caalamka aad ka dhegaysanayseena waa washington aan guda galnay guddi ka kooban ganacsato iyo odayaal xil iskood isu xilqaamay ayaa sheegay in xukuumadda iyo sidoo kaleeta ay qaadatay magta dadkii ku dhintay mudaharaad koob iyo tobanka bishan ka dhacay somalilan oo xusay in ay dhexdhexaadintooda meel fiican u marayso warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
xubnaha guddigan iskood isu xilqaamay ee isaga dabqaaday xukuumadda iyo dhinaca mucaaridka ayaa warbaahinta xalay kula hadlay magaalada hargeysa xubnahan ayaa ka kooban odayaal iyo waxgarad iyo ganacsato kala duwan guddoomiyaha guddidan dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho ayaa waxa uu tilmaamay in ay labada dhinacba la kulmeen islamarkaana ay ku guulaysteen in arrinta ay soo gaadhsiiyaan meel wanaagsan isagoo carrabka ku dhuftay in xukuumaddu mas-uuliyadda si toosa u qaadatay magta dadkii ku dhintay mudaharaadkii koob iyo tobankii bishan ka dhacay somalilan ee mucaaridku ay soo abaabuleen hawsha sidii loo geli jiray waa taqaaniinoo ninkii dhaqan yaqaana woo yaqaane waxaanu ka bilownay horta dee in dhiig joojin la sameeyo xabad joojin la sameeyo si aan dhib dambe u dhicin horta laga hortago taas baanu markaa ka howlgallay dhinacyadii ay khusaynaysay aanu kaa xidhiidhnay waxaan markaa u mahadnaqayaa dhinacyadii aanu la xidhiidhnay oo dhammaantoodna soo dhoweeyey sidii ficnadii noo soo dhoweeyen baan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadkii dadkoodu dhintay sidii ay u samreen iyo deganaanshaha ay muujiyeen ay isu xaka- sida ay isu xakameeyeen ayaan iyagana ugu mahadnaqayaa mahadnaqa kale waxaan siinayaa xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay oo dadkii meeshaa ku geeriyooday qaadatay iyo ku- kuwii dhaawacmayna sheeg maxaan ku dhahayn inay daweyso qaadatay kuwii dhintayna magtoodii qaadatay si fiicanna ka yeeshay annagana runtii si fiican nooga qaadatay hawshaas oo meelidaanu arrinka ka bilowna ay ahayd si fiicanna ay nooga ajiibeen fuliyeenna horraanteedii ay iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa taasna waxaanaan rajaynayaa waxa dhimanna in sidii loogu ballamay ee ay ku bal- loogu ballan qaaday iyaduna inay u fusho oo wakhtigii loogu ballan qaadiyo sidii loo ballan qaaday ay iyaduna u fushaabaan ayaan rajaynayaa ugu dambaynna xaaji aadan axmed diiriya aadan baradho ayaa carabka ku adkeeyey islamarkaana bulshada ugu bashaareeyey in xaaladdu haatan ay meel fiican u marayso wixii halkaa ka dambeeyana faahfaahinteeda wakhtigeeda la geli doono intaa waxaan ku darayaa aanu u gudbinaynaa dadweynaha reer somalilan in arrintii meel fiican marayso arrintaas dhexdhexaadintii khilaafka inay meel fiican marayso waxaanu markaa ugu bishaaraynaynaa inay waisdejiyaan nabadgelyadoodana ilaashadaan si fiicanna arrintaas ay khayr rajeeyaan meel fiican bay maraysaa ilaahay idamkii guulna way ku dhammaanaysaa ilaahay idamkii guul ayay ku dhammaanaysaa meel fiicanna way maraysaa waxa weeye wakhtigeeda faahfaahintu iman doonta haddii la idhaahdo laakiin imika waxaanu idiin sheegaynaa inay arrintaas meel fiican marayso hadalka odayaashan iyo waxgaradkan kala duwan ee xalay la hadlay warbaahinta ayaa wax qataa mid bulshadu ay si weyn ugu diirsanayso ama u soo dhoweynayso iyadoo duruufaha nololeed iyo xaaladaha dhinaca dhaqaale ee sixir baraku kow ka yahay ay bulshada saameeyeen wakhtigan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
kenya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib doorasho adag oo dalkaasi ka dhacday sagaalkii bishan xisbiga u d a ee ku guulaystay doorashada madaxtinimo loona doortay lagana soo doortay madaxweynaha wadankaasi wakhtigan william ruto ayaa xisbigaasi inta badan waxaa laga dhex arkayaa siyaasiyiin kala gedisan oo kasoo kala jeeda maamulada kala gedisan ee kenya qaybaheeda ah bulshada soomaalida ayaa la hadal hayaa inaysan saameyn sidaas u badan aysa ku lahayn isbeddelka cusub ee dalka kenya ka dhacay maadaama inta badan soomaalida waqooyi bari kenya ay u codeeyeen xisbigii kaleeto ee azamiyo ee royla odinga haddaba muxuu isbeddelkan cusub ee madaxtinimada kenya ka dhacday uu uga dhigan yahay soomaalida waqooyi bari kenya waxaa wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed uu su-aalahaas iyo kuwo kaleeto u weydiiyey bilow kerow oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee gobolkaasi waqooyi bari kenya
horta waa isbeddel ah, aad iyo aad u weyn waa ninka madaxweyne ku-xigeenkii oo eh, maaragtay eh, tartanka aad ugula dagaalamay eh, madaxweynaha waddankana uu ka hor imaaday Eh, inta badan dowladda iyo mediarka iyo civil society-ga oo dhan ba iskugu tageen in maaragtay uusan ku guulaysanin baa ku guulaystay Eh, waqooyi barina inta badan siyaasiyiinteedii eh, waxay la safteen eh, ninkii hadda dhacay eh, azimiyo xisbiga azimiyo oo william oo eh, raila odinga as- ayagoo filaya in maaragtay raila odinga uu guulaysan doono Een, marka waxay noqonaysaa in boqolkiiba sagaashan runtii dadka eh, ka soo gala Een, waxaan laba kursi aan ahayn intii kale oo dhan lagu soo doortay gobolka waqooyi bari guud ahaan een, Eh, waxay ku soo gelayeen xisbiga eh, azimiyo Eh, nimankii governorska senataska xildhibaanadihii Eh, maaragtay eh, eh, kulli waxay ku soo galeen xisbigaas marka waxay noqon doontaa inaan eh, eh, mucaarad wada noqon doono inta badan xisbiga mucaaradka ayaan ku jiri doona waa tii eh, labadii kun iyo saddexdii eh, markaan baarlamaanka galaya tabtaasunbaa ahayd eh, xisbigii weynaa oo naak oo kibaki uu ku soo galay Eh, mucaarad ma wada noqonay annagoo dhan kaanuuban ahayn marka waxaad moodaa inaanan miisaan fiican saarin waqooyi bari ee, oon haddanahan la gefnay dowladdii oo dhinacii mucaaradkan galnay marka een, soomaalida maxaa la gudboon marka siyaasiyiinta soomaalida maadaama xisbiga hadda ku guulaystay talada waddanka kenya aysan u badnayn oo ay ku- mucaarad ku ahaayeen markii hore maxaa la gudboon sida caadigaa waddankan xisbiyada yaryar ama dadka dowladda dadka xisb maaragtay markii doorashada ay dhammaata waxaa inta badan ku biiraan xisbiga dowladda ayagoon xisbi dowladda baarlamada ka bixin laakiin waxaad ku biiri kartaa xisbiga ku guulaystay ee dowladda adagoo maaragtay baarlamanka wixii ay marin rabaan ama sharci ah ama nidaam ah oo dhan inaad iyaga la shaqaysa marka wada shaqayntaas oo dowladda ah u badan doonaan inay samayn doonaan dadka ka soo galay qaar mandheera hadda xisbiga u d m horeyba shalay waxay ku dhawaaqeen in ay u eg tahay inay la shaqayn doonaan xisbiga cusub oo dowladda dhisi doona marka xaalad cusub ayuu waddanku galay markaad fiirisid jawiga hadda dalka uu ku jiro iyo hadalka raila odinga maxaa kuu muuqda maxay ka dhigan tahay hadalka azimiyo iyo maxkamadda inay aadayaan
horta waa hadal aad iyo aad la soo dhoweeyey because waxaa laga cabsi qabay inuu yidhaahda anigu dee waan diiday marka shaaraca iyo dadka inuu ku sii adaayo yidhahd hadda hala dagaalamo laakiin dee hadalkiisa maanta aad u fiican yahay uu yidhi aniga si sharcigan ku kala baxayna maxkamad baan aadaya taas waa arrin lasoo dhoweynayo marka ugu horreysa maaha labadii kun iyo saddex boqol saddex iyo tobankanna maxkamad uu aaday waa tii laga badiyey labadii kun iyo toddobiyo tobankanna maxkamad buu aaday waa tii doorashada lagu celiyey oo maaragtay haddana laga badiyey marka tan waa lasoo dhoweynaya because hadda waxaana waxaa weeye xiisad way yaraanaysaa waddanku xasiloon buu noqonayaa degnaansho fiican oo amniga ayay keenaysaa beriba waxaad arkaysaa caadi meel walba in shaqada lagu laaban doono maxaa yeele maxkamadda waa wax la bartay wey maxkamaddu dee miisaan waxay saaraysaa waxaan laisku haysto inay runtii wax bedeli karta aqliyadda maaragtay sidii lagu cod dhiibtay marka haddaanay bedelaynin waan horun baa loo socon doonaa saasaan u badnaanaysaa
deegaanada hotspotka ah oo laga baqaya inay rabshado ka dhacaan oo kale maxaa laga filan karaa ma laha waa kisumu iyo kibira meelaha hadda ninkan uu raila maaragtay dadkiisa taageerayaasha ugu badan yihiin gobolku ka yimid yaa la filaya inay xiisaday ka dhacaan shalay galabtiiba xoogaa laakiin waa degan yihiin dadku waxay leeyihiin anagu dee shan jeer baan dagaalamnay soddon sanoba ninkaanu madaxweynamu raadinay shan iyo labaatan sana marka sanad walbana dagaal bay ku jireen oo inay ku khasaareen sanadkan soo doorashadii soo dhaafnayd labadii kun iyo toddobiyo tobanka waa tan ay dad fara badan ay ku dhinteen tii ka horreysana two thousand sevenkiina intaa ka badan baa ku dhimatay marka waxaa go-aan ay qaateen dadku runtii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha haysta waana dad badanna cabashadaas ay sheegteen anagu fursad ma hayna oo mar labaad haddana shaaracan galno oo mar walba dee waan ku doorannaa mar walbana waxaad leedahay waa liiga dhacay marka arrintu arrin hadda ay qaadan karaan ma aha marka waa deganaansho fiican waa xasiloon tahay marka lama filaayo inay dhibaatooyin kala imaadaan gobolladaas ugu dambayntii maxaa xaalku ku dambayn karaa bay kula tahay xaalku ugu dambayntii aniga waxay la tahay maxkamad weynaa inaa wax ka bedeli doonin go-aankan hadda guddiga i b c-ga doorashada ay shalay ku magacaabeen william ruto waayo habka doorashadan u dhacay runtii waa hab ugu casrisan wey oona aad dadka ugu qanceen nimanka observerska waad aragtay maanta warbixinta ay bixiyeen doorashada waa ku qancaan ay dhaheen toddobadii beri oo xisaabta la jamcinayna dadkao dhan maaragtay runtii hata international community qaar waxay dhaheen annagu waa ku qanacsanaya habkii maaragtay doorashadan nimankan guddigan ay ku qabteen marka lama filaayo in isbeddel uu ka imaan doona runtii maxkamadda waxaan u badan tahay inay
kaasi waxa uu ahaa bilow kerow oo ka mida siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari kenya dalkaasi oo u warramaya waryaha v o eda khadar maxamuud xareed roobab dabaylo xoogan wato oo ka da-ay deegaana ka tirsan degmada boorame ee somalilan ayaa keenay khasaaraha dhimasho iyo burbur hantiyadeed warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
roobab ka da-ayay magaalada boorame iyo deegaanada ku dhow labadii maalmood ee u dambeeyey ayaa soo gaadhsiiyey khasaare dhimasho hal qof ah iyo dhimasho xoolaad burbur goobo waxbarasho dadka ku nool deegaanada dooxada camuud oo dhanka bari kaga beegan magaalada boorama sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mida dadka khasaaruhu ka soo gaadhay roobabka anigu ka soo qaaday daadku camuudda sare inaan saddex iyo toban jira markaas siaanu u raadnay maydkiisa la xalay daraaca aanu ku jirnay saa kala noogu sheegay maydkii xoore waa lagu maqan imika waa la soo wadaa arigan halkan khasaarahana soo gaaray labaad waxa weeye shan iyo labaad shan iyo soddon neef faadhi halkaa uu ku qaaday daadku iyo bareymali iskuulkii carruurta wax noogu dhiganaysay oo gallinka horena bareymali iskuul noo ahaa gallinka dambena madarasad noo ahaa oo mahal carruurtii ilaahay baa ka badbaadiyey oo ku duldumay shalayto dhibaato hortana soo gaadhay khasaarahana soo gaadhay waa intaas sidoo kale waxay roobabkani khasaare soo gaadhsiiyeen ceelasha biyaha ee ay magaaladu ka cabto qaarkood oo daadadkii ka dhashay ay qaadeen tuumbooyinka biyaha ka soo qaadayey ceelasha sida uu guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin tiimbaro sheegay xilli uu la hadlayey warbaahinta ka howlgasho gobolka awdal khasaaruhu geystay waxaa ugu weyn dhimashada halka qofa lacagta naga dambaysaa qaada amuud iskuulkii oo uu dumiyey adhi badan oo laayey iyo magaaladu biyaha ka jaray horta afartaa qodob weeyaan khasaaruhu inaynu dayaagana un maahae inaynu xal u raadinaa loo baahan yahay gudoomiyaha gobolka awdal maxamed tiimbaro ayaa dadweynaha magaalada boorama ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan roobabka oo ay biyaha qabsadaan sidoo kalena wax laga qabto meelaha dooxyada iyo beeraha ah taboorame xalay o dhan roob baa hayay haddana qof hoosta ka mushuroorkiisa u dhigtoo ka dhaansaday ma jiro dadka guryaha le waxaan leeyahay waar bal guri walba inaad berkad yar samaysato horta biyo aad ku qabsato isku day in la maamulo biyo inay ismaamulaan maaha hadday biyo ismaamulaan khasaare badan bay geystaan in la maamulo meeshay marayaana loo sameeyo miisaankoodana si loo kala reebo loo sameeyo biyo qabatinno in gaabiyano dhulka qaarkii lagu xidho waayo labada khasaare ay geystaan kanaynu arkayno waxaa ka sii daran ciiddii wax ka bixilayo dhanna way qaadaan roobabka guga oo sanadkan wakhtigoodii dib uga dhacay ayaa xilligan oo dadka deegaanka u yaqaanaan karanta roobabkani ka da-an deegaanada galbeedka gaar ahaan gobolka awdal iyo deegaanada ka xiga dhanka deegaanka soomaalida ee etoobiya haashim sheekh cumar good v o a boorama
gobolka hiiraanna xaalad bini aadanimo ayaa soo food saartay dad shacab ah oo deganaa goobo ku teedsan meelihii ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
saameynta colaada ka jirta waqooyi bari gobolka hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya balse waxaa jira xaalad bini'aadanimo oo colaadu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo toddobaad ka badan waana dhaqdhaqaaqa keliya ee ganacsiga iyo nolosha maadaama shilinka soomaaliga aanan laga isticmaalin deegaanadan in badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy cunto iyo adeeg caafimaad ayaa qaarkood waxay la hadleen v o a waxaana ay ka waramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin haddaa maaragtaahay gurigaygu haddaa waxaa jooga ama joogo oo saddex iyo toban qofaad aan guriga kula wada noolnahay deeqaanna waa iska joogi lahay ridii lasoo wadaa toban doolaray noqoto toban doolarna saddex iyo toban qofaad ma anfacdo hal u mararna dameero gaadiidkoodu dameero u ahaay dameerihiina waa ay ka duuqeen sanadkii maanta abaaradoo lasoo maray walaalaha islaamku waxay soo doonteena soo doonno qof ilaahay u sahlay iyo qof uuna u sahlinba allaheena abuuray wuxuu noo risaqayna la waayi maaha walaalaha islaamka qofkii wax noo gargaari karaa waa noo gargaara qofkaan loo gargaari karone maba noo gargaari kariyo dantaasaa saaka meeshana keentay walaalihii hadda wax noogu yila anigana gaas ahaan sidaas subaxa saakaya haddii oday igu horboodaa sooma aadeen hadduu oday igu horrabdhabaa sooma aadeen haddaa gaadiid kaleeto uleena sooma xigti riyadoo abaartii ka soo hirtani baaca way geli wayse walaalaha islaamka qofkii wax u galaa alxamdulilah qofkii wax ii galaano alxamdulilah ku nici mahayno waa uga duca celinaynaa waana uga mahad celinaynaa dhibaatada deegaanka ka jirta colaada oo keliya ma ahan ee waxaa kasii horeeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen taasoo keentay in dadkii xoolo dhaqatada ay markan barakacyaal isu bedelaan
xoolihiiyaa kasoo dhammaaday adiga abaara abaara soo noqnoqdaa soo galay wadanka soo galay meel waa ka maqli jirna laakiin ma arag ilaahayna ha laga reebo abaarta colaadna waa jirtaa abaaru waa jirtaa ilaah ha laga reebo intii hadda ummadda intii wax loo qaban kartaana laga soo gaara anoo islaama wax la baxa aashaas duqaa ku haaya waa yeela waa u jeedi adiga bil iyo iyo waxay joogtaa toban casha ka badan buushkaasaan jognaa hadda ma saaro karno bac baata bac ma haysano wax goglana ma haysano xoolihii ka dhammaadeen saaqada alla baxshay allihii weynaayo idiigu soo kaaya dhiib haddaad haydiin qof walba waxay heli karto alala soo gaarto hoos la cunaa alaabtaas hadda u jiidaa hata dadaa laga soo qaada waxay wateen male toban qafood aa lagu yahay ummaddaana waa lala mid iyakuna waa kanaa dad soo barakacaa meesha lagu yahay wixii ama alaaba ama wax la cunaa ama biyo aan waa lala keen qayr allaha siiya intii keenta baadkiyaa dhima iyo bacdi iyo wixii wax lagu cuna barakaca waa aabteedaanaa joogna ilaahayna abaarta ha reeb abaar aaraha allah ku bedel haddaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday waxaa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka teedaan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan oo howlgalka hogaaminaya
waxay gubeen ceelashii biyaha waxay gubeen dadkii bini aadamkan baa ka baxsaday guryihii xitaa way gubeen meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadanimo ayaa ka jirta dadkee dalku wuxuu ku jiray abaar oo awal baa laba sanoo lasoo dhaafay aan wax rooba jidayn oo dadku awal u tabaalaysnaa haddana waxaa helay cadow oo noocaa ula tacaamulay meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag adag adag adag oo duruufa ayaa ka jirta
gudoomiye dadka markoodii hore lacag soomaali ah lama isticmaalin oo waxaa lagu noolaa taleefanada lacagta la isugu tuura markii anteenadii hawada laga saaray bal noloshoodii ka waran sidee hadda dadkay u nool yihiin
hadda anteenadii ilaahay maadaaga gaarto waataan ka wada hadlaynaba aniga hadda waxaan ku suganahay teedaan baan ku suganahay marka anteenadii waatanaan ka wada hadlayno laakiin waxaa la soo maray two weeks oo xaalad adaga oo hebelo soo garan maysi iyo maanta waxaan waan inaan dhimitaanka baqayaaye waxaad haysa idayni noocaasaa lagu soo noolaa markii dadku waa soomaali soomaaliduna ilaa xad isku mid maaha waa isla nooshahay
dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay innaba hala ekaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalmo ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa
ha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la dhaamiyo ilaa xad waan dhaaminay qayb kamida dhinaca shishe ee bukuro intaanan keedaan iman bay ahayd haddana biyaha degmada waxaas oo hadda deegaankaan joogno maxaan ku idhahdaa mas-uulka ah inuu biyo dhaamiyo ayaan maaragtay faray marka stateka gurmadkaasaan laga soo gaaray ama mustad maxaa is leedahay xaaladda deegaanka ka jirta ilaa intee la egay sii jiri kartaa oo dadka noloshoodii ay dib caadi ugu noqon kartaa
xaaladda halkan ka jirtana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo si oo keliya maaha ummadda soomaaliyeed iyo dadka deegaankan kasoo jeeda iyo hay-adaha samafalka ee ka furta soomaaliya khaasatan kuwa ciidanka howr dowladda soomaaliya in dadkan qof kasta oo ama mas-uuliyad ay saaran tahay in dadkan loo soo gurmadana waa usoo jeedinayna waana ka codsanaynaa
xitaa magaalada beledweyne colaada ka jirta deegaanada waqooyi bari gobolka hiiraan saameynta qeybteeda ayaa kasoo gaartay oo waxaa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhowaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay dagaaladan ka socda waqooyi bari gobolka hiiraan ciidamada dowladda uma kala harin qeybaha kala duwan ee deegaanada galmudug iyo hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiyana mustafe maxamed cumar ayaa isbeddelka cusub ku sababeeyey hogaaminta hay-adaha nabadgelyada deegaanka iyadoo sidoo kaleetana madaxweynuhu u magacaabay maayir cusub ee saddexda maamul magaalo madaxweynaha ayaa dhinaca kaleeto wafdi hogaaminayo waxa ay u ambabaxeen dhinaca gobolka city si uu markaasi kulamo wada tashi ula yeesho bulshada uuna u soo arko dadka barakacayaasha ah ee dhowaantan ay saameeyeen dagaalada canfarta iyo soomaalida warkan jigjiga waxaa kasoo diray waryahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata dabayaaqadii toddobaadkii tagay ayay ahayd markii madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida isbeddel uu ku sameeyey taliska ciidanka booliska gaarka ee dowladdeegaanka soomaalida iyadoo markaasi madaxweynuhu u magacaabay liyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowladdeegaanka soomaalida jenaraal cabdi cali siyaad kafeedhe iyadoo horeyna uu xilkan u hayay jenaraal maxamed axmed halka taliya ku-xigeenka ciidanka booliska gaarka ee deegaankana loo magacaabay jenaraal cabdiraxmaan axmed nuur oo hadda ka hor xilkan uu hayay jenaraal zakariya cabdi khaliif waxaana sidoo kale maalintii shalay ahayd madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar uu kulamo dagaalamo la qaatay lagaga arrinsanaya arrinta galbeedka city dagaalada dhowaan ka soo cusboonaaday ee u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo ay dad fara badan ku barakaceen ayaa waxa uu madaxweynuhu kulan la yeeshay golaha fulinta gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka iyo golaha nabadda iyo midnimada deegaanka ayaa waxaa sidoo kale madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar uu sameeyey magacaabis cusub magacaabistaas oo kale ah komishineerka komishinka booliska dowladyahanka soomaalida oo loo magacaabay maxamed xasan axmed iyadoo hadda ka hor uu ahaa janaan maxamed cali xasan sidoo kalena madaxweynuhu magacaabay ku-xigeenada komishineerka booliska deegaanka iyadoo loo kala magacaabay sarreeye gaas zakariya cabdi khaliif iyo xasan moogow maxamed madaxa kuliyadda booliska oo loo magacaabay mudane maxamed sayid xuseen madaxa xafiiska maleeshiyada ayaa loo magacaabay mudane xirsi maxamed dool sidoo kale magacaabistan ayaa waxaa qayb ka ahaa saddex maamul magaalo oo deegaanka ah oo loo magacaabay maayaro cusub duqa maamulka magaalada jigjiga ayaa loo magacaabay siyaad cabdilaahi axmed iyadoo horey uu ahaa cabdifataax kacaan halka duqa maamulka magaalada dhagaxbuurna loo magacaabay bashiir yuusuf faarax oo horey uu ahaa maxamed xasan halgan halka duqa magaalada tog wajaale loo magacaabay cabdicasiis axmed cabdi oo horey uu ahaa mukhtaar cabdi iyo ku-xigeenka duqa magaalada oo loo magacaabay muxiyidiin cabdi maxamed sidoo kale magacaabistaasi kadib ayuu madaxweynaha deegaanka oo ay wehelinayaan qaar ka mid a xukuumaddiisa waxay u ambabaxeen dhanka galbeedka city iyadoo ay gaadheen magaalada ismaamulka diri dhawa halkaas oo ay kulamo kula qaadanayaan bulshada ka soo jeeda gobolka sidoo kalena ay ugu kuuragelayaan xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay dagaaladii dhowaan dhex maray deegaanka cafarta iyo soomaalida isku soo wada duubo isbeddeladan lagu sameeyey qaar ka mid a hogaaminta deegaanka ayaa ku soo aadaya xilli uu dagaal ka dhex qarxay soomaalida iyo canfarta ayna jiraan howlgallada xukuumadda deegaanka soomaalida ay ka wado goobaha xuduudaha ee deegaanka ee dhanka soomaaliya ay kala wadaagto iyo kenya kuwaas oo markaasi lagu sugayo amniga deegaanka islamarkaana lagaga hortegayo kooxda al-shabaab maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waad mahadsantahay gaata markana bal dhinacii heesaha aan saaka idinkugu talagalnay
xalaal lagu u keentaad ma ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gillay horacad eedoo galfurangala lacwaagiya goolkii xalaal lagu u keentaad ma ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashagubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow aadaan kugu gam'ee hayna kala deynin waanan kugu guntanahee allo hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow aadaan kugu gam'ee hayna kala deynin waanan kugu guntanahee allo
codkaasi yurub geenya idaacaddeena aroornimo ayuu gebagaba u yahay intaynu mar kale kulmi doonno dhammaanteen waxaan idin leenahay isma dhaafno
sabonnimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday sabonnimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna